أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين هم والذين هم يؤمنون ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله ما بعد وحن كسو دحجرني تفسير في سورة الأنعام سورة دي هذا عجائب تبني وحن سو قارني آية بقول يا أفرتن يشن قوله تعالى قل لا أجد قل وحاتر هذا النبي محمد كفارتك كاسو هرجيد ee kugula murmayso ee rabbigood asnaamta la sino ee waxaan ilaahay xarimin ayagu xarimo ee hawadooda ku socda waxaad ku tiraahdaa laa ajidu anigu ma helayo fii maa uuxiya ilaya wixii la ii waxyooday muxaraman wax xaaraam ah oo calaa daacimin mid wax cuna xaaraam ka ah kaasoo yadcamuhu ou quudanayo qof wax quudanayo oo wax cuno waxa kaa xaaraama ma aqan ilaa wuxuu ilaahay xarimo uu caddeeyo maahan waana kana wix ilaahay xarimo ilaa an yakuuna meytatan neef baktiyey inuu yahay ow daman ama dhiig uu yahoo masfuuxan la daadiyey dhiigga qubanayo ama dhiigga kale oo carunkaaye lafaha iyo ku dhex jira dhiiggaas kale dhib male waa dhiigga daadanayo halboolayaasha iyo ka burqanayo ow laxma khinziirin ama hilib doofaar inuu yahay maahan waa xaaraam isagu fa inahu isagu rijsun waa wasakh oo qurun aho najaasan ah xaaraamna ah ow fisqan inuu yahay maahan waxaa la xarimay kaasoo uhilla lagu gowracay loo gowracay likayr illaahi bi markii la gowracay magac aan ilaahay ahayn ayaa loogu qayliyey oo sanam iyo boqor magaciis iyo jin iyo waxaas loo dhawaaqay intaas unbaa xaraam waa inta hadda laii waxyooday oo waxaa dhici karta inuu qofku is yidhaahdo muxaramaadka islaamka intan kuma eka oo suurat lmaa-ida waxay sheegtay xarimad calayku lmeytatu wadamu walaxmu lkhinziir waa la sheegay wamaa uhila ligayr illaahi bihi iyadana aayaddan waa lagu sheegay والمنخنقة والمبقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب marka intaas badankoodu meytaadkiisa oo gelayaan ilaa neefka haddii uu meel koro ka soo dhaco uu wabdhulka ku yiraahdo dugtiiu ku baktiyay marka waa un meyd lamana gowracin wixii dugaag uu qabsado isaga uu disho haddaan gowrac lagu soo gaarin sidoo kale neef hadduu neef kala hardiyo haddii aan lagu soo gaarin marka gowrac isaguna waa bakti marka waa anwaaculmeytaat waa soo ma laakiin mar dambe ayaa sunnadu wax ku dartay oo nabiga calayhi salaa slam waxyaalaha xaran waxaa ka mid a alxumur alihliya inkastoo cilada isku khilaafaan ilaa saxaabadii qaar ay yidhaahdaan waxaa loo xarimay maaragtay gaadiidkaa yaraan lahaa waxaa la fuuli lahaa laakiin waa taxriim abadi ah macnaa dameer kala dhaqdo waxaa kaloo la xarimay kullu dii naabin min asibaac dugaagga micida wax ku disho sida libaaxa iyo shabeelka iyo wa kullu dii mikhlabin min adayr shimbiraha iyaguna cidida ku ugaarsada sida gorgorka iyo galeyrka iyo kuwaas laakiin kuwaas gadaal baa looga daray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnada loo waxyoodo looga daray laakiin macnaha ayaddu waxay u jeedaa muxaramaadka in lasoo koobo maahane waxaan adinka hadda aada sheegaysaan ood xarimaysaan oo baxiiro neef inta la dhegagooyey laleeyahay asnaamta ayaa loo gefray gefera ma garat lagaha looga gooyo iyo saa-iba mid iyadana laga tegay oon la raranaynin iyo rati xaami la yidhaahdo ee asagana aan la raranaynin iyo waasila mid yidhao nirgo badan markay dhasho hasho ama maaragtay rido ay waxaro badan ay dhasho ayaa markaa laga tegaho laleeyahay intay qaban lahayd waa qabatay marka hala ixtiraamo asnaamtaa loo daynaa marka ama xoolihii uurka ku jiray qaarkood ay asnaamta u waqfaan ay usii daayaan ayay leeyihiin haddii ay dhashaan oo caadi u dhashaan oo markaas aan qalanno ragga bisaa cuni kara gabdhaha waa xaaraam laakiin bakti hadday dhalato waxaweye inta waa ka wada dhexaysa waxyaalaha marka aada sheeganaysaan wax macnaa xaar-aama kuma jiraan waay ilaahay ii waxyooda kuma jiraan wax alla xarim waa waxaan iyo wixii kaloo alla xarimi doono subxaana wa tacaala waxyigiisa weli waa socda ilaa nusuul waxyaa lagu jiray waay marka nimankaas ayaa lagu radinaya sababtoo anagii soo sheegnay xoolahan ilaaha abuuray sideedda sinfi thamaaniyata aswaad riicadkii oo lab iyo dhadig ah idihii lab iyo dhadig ah lo-diyo lab iyo dhadiga geeliyo lab iyo dhadiga ayagu waxbay kala xarimayaan ilaahay wuxuu dhahay ma dhadigaa la xarimay mase maanta ma arkaysaa labka ilaa waxaa la rabaa taxriimku qaanuun inuu ku socdo sharciga qaanuun la yaqaano ku socda wixii la gowracay waa xalaal waxaan la goorin cuna baktiyana waa xaaraam ari ha ahaado ida ha ahaado maahane neefkan shanow dhale yaan la cunin kaasina geel badan dhale yaan la cunin kaasina waa kaas qaacido mudaridaa la raba oo soconaysa marka wixiina qaacido kuma socdaane waa mala-waal iyo been hawaasi ku socdaan waa kii la yihi balkeena ma ilaahay ma labada laba waxaa maaratay laba xarimay labka mise dhadig cilmi ku hadla ma waxyi baad haysataan oo adinkaa wax ladiin waxyooyo taxriimkiisa ma garata ma rasuulkaad naqli ka haysataanoo rasuulka kasoo guuriseen intaba maya waa tilayo hadda waxaa la yihi waxa la xarimay oo waxyigu xarimay wixii naasoo dhan kuma jiraan maxaa arrintaa taxriimka iyo taxliilka suuradda dhan ay xoog u saareysa waxaa weye taxriimka iyo taxliilka ilaaha iskale waa tashriic ilaahayna wax sharciyeey qofkii cid kale u nisbaysana mushriguu ku noqonaya ma garata qofkii wax kala sharciyeeya soo mushriguu ku noqonaya iyo qofkii u rumeeyo u ictiqaadiyo waxa ilaahay uusan sharcigiisa ku xarimin hebelaa xalili kara ama xaribi kara hadduu asaguna saa sameey waa gaalo ku noqonaya qofkii u rumeeyey inuu xaq uu leeyahay isna gaalo ku noqonayo amaa qofku hadduu shahwo isaga raaco waxay xaaraamtaa isagoon inay xalaaltaho hebel a xalilkan aan intiqaadin taas waa caasinimo wa walaakiin qofkii tadayun ahaan ugu raaca waa qofkaa qof ku gaaloobayo ittakhaduu axbaaran waruhbaanu arbaaba min duunillah waa kuwa ictiqaadsan axbaarta iyo arbaabtu inay waxna taxliili karaan waxna taxriimi karaan amaa sida cusaadoo kale qof uun caasiyo isagoo muslima khinziiro cunay laakiin aan ictiqaadsan inuu xaaraam yahay ama wadaadah kuu xalili kara aan ictiqaadsanin ama meyto cunay asaga waa caasi isnacay oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa caasiyey haddii uusan ictiqaadin wadaadaa wax kuu xalili kara iyo boob wax ku xalili kara laakiin hadduu ictiqaadiyo markaas gaalnimay noqon ogow caqiidada iyo camalka caqiidada daran iska jira caqiidadaa daran qofka hadduusan weligii zinaysan laakiin uu zinada xalaashado iyo fisaq uu yidhahdo waa xalaal waa qaanuun waa gaal ma garan laakiin hadday ka dhacdo dembiga walciyaadu billah isagoo arkay inay dembi tahay oo la ka cabsanayo waa caasiya markaasoo kale xaaraan maarata gaalnimo ma ah marka caqiidadu iyo camalka caqiidada xunkaaha daran ha la iska jiro sababto caqiidadu haday kaa fasaado eber waa kuu dhamaatay in allaha laa yakfiru an yushraka bik ma garan qofkii marka ictiqaadiya cidaan wax alla ahayna xalili karta waxna xaribi karta oo waxaas xalaalay ku noqonayaan ama xaaraanay ku noqonayaan sharciga la khilaafsan kaas marka caqiidadiis waa fasaaday waa gaalooba walciyaadu billah qul waxaa tirahdaa laa ajidu ma helayo fiima uuxiya ilayya wax la ii waxyoonayo ama kitaab ama sunna muxaraman ku la xarimay calaa daacimin wax quudanayo kaasoo yadcamuhu cunayo wixii maarata uu cunayo cunayo wax laga xarimay ma garanayo ilaa an yakuuna meytatan ilaa an yakuuna almuxaramu meytatan inuu yahay ma garata haddii baktigu waa xaaraam ow daba masfuuxan ama dhiig la daadiyey marka dhiigga la daadiyey waxa waa dhiigga isagu burqanaya ninka la yihahdo cikran wuxuu yihi lowlaa hadihi alaaya latatabaca annaasu maa fi lcuruuq kamaa tabacahu lyahuud haddaysan aayaddu daman masfuuxan oo dhiig labado xarimo ee waxay aan leeda hilibka oo dhan in lama joojiyo ma hiligaa dhiig iyo carun ka dhamaana isaga dhanba waaba waaba carun iyo dhacaana soo maha marka dhibay noqon lahayd ilaaha marka noo fuduliya subxaana wa tacaala oo dadkii hore dhiigga carabtii hore intay dhiigga ay neefka dhiigga ka qubtaan ay sida beerka u samaysan jireen gaalada waas dhiigyaalka intay meel dhigtaan hadhow feegita iyo balaayo ka sameynay laakiin waa sun iyo jaraatiim ma feegita mau noqonaa marka ow laxma khinsiir inuu yahay maaha hilibka doofaar isagana ilaaha xarimay sababtu ah fa inahu rijsun rijsuga waxa qurunka ee naftu ay nacdo sharciguna ou naco najaasna ah marka inuuna xaaraam yahay najaasana iyo halkaasaa laga qaata laakiin inuu muqallad yahay ayay shaaficiyadu qabaan muqalladkaas xaggay ka keeneen oo sida eyg oo kale toddoba goor la dhaqaayo inuu rijsi oo najaasa ayadan laga qaato waa najaas laakiin najaasadiisi inay sida eyga waxu galoo muqallad ay tahay na waxau dhaha nak wax daliila uma hayn waa un maadaama rijsi la yiri ayay eyga la haleeshiiyeen qiyaas ahaan laakiin waxaan daliil loo haynin maaha inuu najaas yahay inuu najaas yahay fa inuu rijsuna u daliil oo nabigu markuu u keenay nabiga calayhi salaatu salaam ibn mascuud dhagax iyo raad isagoo asajoon rabo ayuu wuxuu u keenay laba dhagax iyo degay dameer labada dhagax waa ku asajooda nabigu waa isaga tiri baabima sal alla alay wasalam degagii waa tuuray waxau la itini bikeyri fa inuu rijsu waa najaas marka shay najaasa laguma asajoodo ee rijsi markaa dilir waa najaas xaaraama wasakhawa marka inuu doofaarku najaas yahay xaaraamna yahay daliil waa loo haya laakiin daliilsha waxaan leeyahay waa maxay kownuhu muqallad sida eyg oo kale inuu yahay waa un qiyaasi culimada shaaficiyadu ku haleeshiyo ow fisqan inuu fisqi yahay maahan fisqigaasoo uhilla lala qayliyey markii la gowracayay likayrillahi ilaahay bihi asagaba loogu qayliyey waa waxaan asnaamta u gowracaan jinnigay u gowracaan oon magac alle meeshii lagu xusi lahay fakuluu maa dukira smillahi soo maahayn magacaan magaca alla ahayn oo daaquuda ayaaba marka lagu xusayba kaas waay marka oo fisqun liqayrillah intaasoo dhan diintu waa fududahe faman idura qofkii loo dhibaato geliyey fii akli haadihi alashyaa u dhibaatoodo baahi ay qabato wax kaloo badiilkeedana oo waayo hayra baaqin xaal uu yahay mid gardarsanayo oo macnaha waxaan uu cunayo aan xadka dhaafinaynin intii uu meel ku gaari karo ku cid galo cuno hadduu ogyahay kan haddii uu ka tago in intaan aysan cid gelinaynin marka waxaa cuno ou nafta ceshado wax meel gaarsi karo ou cuno hadduu ogyahay saddex beriyo kale inuu sii soconayo waxna uusan helaynin intuu isleeyahay waa ku cid geli kartaana waa qaado kara intuu isleeya ilaa nafta xurmadeeda waajib waay naftiisa inuu xafido waay walaa caadin mid gardarsan ousan ahayn walaa caadin mid xadgudbaayana ousan ahayn oo marka hore baaqi waa qofki wixii aan daruuro aan la-aanu u ku cunay wixii isagoon u baahna inuu iska cunayo waa baktiyo cunwa walaa caadin markay maaragtay u banaanaatana xadkiisa maanta ma arkaysaa ma dhaafsiinayo adiga tafaasiirtaas ayaa maanta ugu roonay ee faman idura ilaa akli shay maa xarama allaahu hayra mutalabisin bibagyin walaa cudwaan ma garat adig tafsiir badan lagu sheegaho qof aan marka horeba safarkiisa oo safar macsi ahayn qaaraa dhahayo laakiin tafsiirka ugu roon waxaa weeye markaas uu cunaayo waxaas baahi kuma qasbin idibdaro u cunayo walaa caadin waxaa intii ku filan inuusan dhaafin intii markaas ku filan naftiisu ay ku istaagi karto energy ku filan uu ka helayo hadhowna hadduu isleeyahy saddex beriyaa soconee intuu ku cidgeli karo ayuu markaas qaadanayo markuu ka maarmana tuura waayo marka marka baqyiga waxaa weeye marka hore inuusan baahi la-aan uusan u cunin idib darro hadduu maaragtay intii ku filana markaas uu ka cuno oo cidgeli karto fa ina allaaha alle kafuurun ku dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariista marka tashiilaadka sharciga ka mid waana qaacidada maaragtay fiqiga oo laga qaatay ama usuuliga almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu taysiiray keenta qofkii waa baahda nafta xirmay ku leedaha waa inuu maaratay waa inuu nafta u celiyo bal waajibay ku taha waxyaalaha rukhasna waxaa la yidhaahdo waay waxyaalaha shaygan asalkii hore xaaraam waa ahaa soo maaha laakiin dhibaataa timid shaygii marka suhuula loo bedelay suhuulo ayaa loo bedel marka ruksadu mar waajibay noqon kartaa mar sunno waajib markay tahay hadduu qofki inuu dhintaba uu ka cabsado hadduusan cunin waajibay ku tahay xifdu nafsi sunnoo kalena waa qofka musaafirka ah oo sooman hadduu rabana waa afuri karaa hadduu musaafiri hadduu rabana wuu soomi karaa nacam laakiin hadduu soon ku dhibtoonaynin inuu afuraa fadli badan hadduu soon ku dhibtoonayana mashaqa u kala kulmayo hadduu soonka uusan ku dhibtoonin inuu soomaa u fadli badan hadduu laakiin soonka mashaqo kala kulmayo marka inuu markaa afuraa u fadli badano in allaha yuxibu an tu'taa rukasan ruksiiska in la qaato la jecel yahay kamaa yuxibu an tu'taa cazaa'imu sida waajibka aad u fulinaysid hadduu ruqso ilaahay ku siiyo ood u baahato waa inaa qaat inaa kaash ashtid baa ilaahaba kuu ruqseeyo dadaa waxay arkaysa iyagoo sooman oo musaafir oon la dhimanayo maysu quuro inuu afuro tashdiid calaa nafsika o ilaahay aada u soontay hadduu ku ogolaaday waa inaad qaadan karto sharciga aada naftaada ka dabaleexi karto haddii kale maxaa noqonaya hawaraaca noqone waxaanba dar ilaahay kaama ahay marka diinta waxaa la rabaa fahmaa loo rabaa maalin waxaa dhacday annagoo tareen ku jirna boorsoodahana ka soo baxnay waxaan u soconayay kharduum waa kulayl bishaan oo kale ogost rabbi waxawaaye sideetankii ahayd bishaan oo kale ayuu kusoo aadi jiray bilaha ogost iyo juulaay kusoo aada juulaay dhexdeeda aada umalayn ayaa kusoo aada soonka waa kulayl tareenku hadda kuu tareen miya waa daraja thaalitay dhahaano had wax mukayifa male nadaafad badan ma lahan boorka keliyaha oonka oon maaha waa kulayl marka anigad waa iska afuray musaafiran ahaa sacuudiyaan raba inaan galo tareen sidaa waxaan ku ahaa maara sacuudi waa ii diiday inaan galo diyaaraddii ugu soo daray diyaaraddii marka dana waa ina boorsadaantiik inaan kharduum aado waxaan soconnay hameen iyo maalin iyo maalin iyo hameen iyo maalin kaliya hameenka saddexaadanka markaani waa iska afuray marka kuwa soomanayo marka dhibkaas ninkan maalin kula muxuu afuro kula hoosaan degno kuleylka iyo boorka soonkaasuu la yaabaya afurkaasuu la yaabaya akhi ruksada ilaah inuu qaato macnaa uu qofkii qaato ku jeesjeesaya marka taasoo kale marka ama waa jahli ama nooc min tacanut awa nacam faman dura qofkii loo dhibaato geliyo inuu meytadaas cuno hayra baaqin isagoon maaragtay xadgudbin oon gardarsanayno macnaa daruuro la-aan aan ku cunayni tafaasiir badanaa ku jira walaa caadin markuu cunana aan xadka dhaafino intii ku filan maaragtay ka cuna iyo intuu ku cidgeli karo fa ina rabbaka rabbigaaga kafuurun ku naxariis badan weeyo dembi dhaaf badanoo raxiimu naxariis badanoo waa loo ogol yahay wixii yaroo hadde oo maaragtay xoogaa ziyaadaha uu ku darana ilaahay waa u dhaafayaa subxaana wa tacala wixii yaryaroo dhodhowa maa qaarab wixii xuduuda u dhow ee qofku boqolkii boqol ma qiyaasi karo laakiin hadduusan xad ka bixin uu qofka uu xuduuda u dhow yahay ilaahay wuu ka aqbalaya waxaa dhici karta marka mushrikiinta halkaa inay su-aal ay ka weydiiyaan ilaa dadku way isdhex deganaayeen yahuudda thaqaafadeeda waa fidsanaed carabta dhexdeeda nasaarada inay arkayn waa kuwii madiino deganaabe waana iyaguna ilaa shaam bay tegi jireen waa la isdhex mari jire oo carabtu xiriir iyo contacti bay la lahaayeeno adyaanaha iyo dhaqanka iyo dhulkaa shaamka waa dhulkii risaalaadka way waa la iska warqabay waa iswada yaqaaneen ma garan marka inay yahuudda waxyaalo iska xarimayaan arkaa oo maaragtay mathalan geeli aan cunaynin waxyaalo baruurta qaarkood aan cunaynin ee marka ay nabiga caleyh weydiiyaan ay dha maxaa u leedahay intaana xaaraami ah waxaan yahuuddu iska xarimayso tii baa looga jawaaba waxaa leeyahy taxriim caama ma ahayne arrintan yahuudday ku khaas aheedoo dulmi iyo idabdarre ay samayn jireen ayaa lagu khastay oo waxaweye diintay isku adkeeyeen markaasaa lagu dhibay wa cala aladiina kuwii hadduu yahuudoobana xaramnaa waxaan ka xarimnay kulladii dufurin xoolaha nicmoolada iyo waxyaalaha xalaasha waxa maaragtay cijida leh ee aan qoobka lahayn ancaamta labay u kala baxaan wax waa qoob bay leeyihiin oo lugta labay u kala barbanta oo kuwa xaafir kale waa lo-da iyo gee lo-da iyo fardaha iyo ariga iyo maaragtay deerada intooda badan waxa weeye laba qoob oo dhexda kala barta bay leeyihiin oo dhulka saa u qodayo qaarna waxay leeyihiin cag macabsan oo ama laba farood u kala baxsan ama faro kale oo cidiya leh ee dhulka iyagu saas cagta bashaq bashaquu sida cagta aan saa u qodayn sida geela iyo gorayada iyo bahashaan badhiga ay yiraahdaan ma garantay badhiga bahashaan booloboolada may dhahaan iyo ya boolobooladaasi iwas mid kaloo la dhahaa jira laakiin aniga ma aqaan iwaskaasi oo carabaha kolley laga yaqaan nooc shimbiro iyo ay sheegaan digaaga laftiisana noocaas uu soo gelayo sababta asagoo qoab mana somaan farihiisu cidyo leeyahy saan u kala fashaaqsan yahi marka waxyaalahaas looma ogola iyaga laakiin wixii qoob leh laba qoob oo u kala jeexan leh sida maaragtay lo-da iyo ariga iyo ugaarta kaloo labada qoob leh iyo baciidka iyo fardaha iyo waxaas iyaga marka lagama xariyo mooja allahu aclam dameerka inuu xalaal kahay inuu xaaraam kaha allahu aclam marka taas waxaa layidhi yahuuday khaas ku aheedoo wacalaladiina kuwii wahaaduu yahuudaba waxaan ka xarimnay xaramnaa waxaan ka xarimnay ay caleyhim korkooda u qadarane kula didufurin xoolaha oo cidiyaha leh geela waad aragtay cag macabsanoo muufo ah oo leeyahay meesha afkaahay laba yar ay lugtu kala faran tahay intana cidiyo kuliya intana cidiyo kule gorayadu dhinac oo sida shanta farood markii la isku dhejiyo iyo suul saanahay leeda marka xaafir ma leh dhulkay saa u dhigataa marka dee dhulka saa u dhigatana cidiyay leedaha marka booloboolada sidoo kale wey marka noocaas oo kale oo cidiyaha leh oo cag qoob wax qodo markii dhulka ay ay dhigaan aan lahayn kuwaasaa diidufur la yidhaahda kuwa kale waa kuwa xaafir ay leeyihiinoo dhulkay saa u qodayaanoo gaf gaf u siinayan fardaha iyo lo-da iyo ariga iyo idaha iyo marka kuwa qoob kale looma diidina kuwa maaragtay cagta macabsan oo cidida leh oo iyagoo aan qoobka lahayn sida geela iyo gorayada iyo kale kuwaasaa loo diiday wa cala aladiina kuwii haaduu yahuudoobay xaramnaa waan xarimnay kuladii dufurin xoolo kastoo cidi leh oon qoob aan lahayn sida geela iyo gorayadoo kale wa min albaqari lo-dii waa kuwii oo iyagu qoobka lahaa iyo walqanami arigiina iyo noocaas xaramnaa calayhim waxaan ka xarimnay shuxuumahumaa xaydhoodii ayaan ka xarimnay ilaa maa xamalat waxay xambaarto duhuuruhumaa duudka dhabarka iyo wixii ku yaalla iyo sararaha xayrtaa waa loo ogolaaday aw ilxawaayaa ama mindhicirada inta maanta ma arkaysa ugu soo dambeysa oo meesha ugu dambaysa oo digada ay raacdaa xayrteedana waa loo ogolaaday ow makhtalada bicadmin ama maanta ma arkaysaa baruurtii lafaha ku dheehan oo hadday lafaha ku dheehantaho karaankurada iyo waxaas ay ku dheehan tahay iyo sararaha iyo waa loo di waa loo ogoliya sidoo kale barida iyadana laf aa u dhexaysa soo maaha oo baridu lafaa dhexda ku jirta xag iyo xagga ay ka martaa iyadana waa maanta waa loo waa loo ogolaa maxaa laga xarimay waa xayrta badanaa caloosha ku jirta furbay yidhaahda iyo beerka iyo keliyaha iyo xayraha haddii xayrta la shiishaba meelahaasay u badan taaba soomaalidu waysa dan ka lahayn xayrta la shiisho maaragtay maxaa jilatuunka iyo jinijaanka ay kala soo baxaanba meelahaasay u badan taha marka marka xayrta mindh caloosha mindhicirkaa laba kala ah qeyb waxawey waa mindhicirka yaryarkaahoo caloosha ku dhow weli sida uuska uu ku jir jiro midhacirna waa qeybta yaroo dabada kusoo dhow ee markaa xoolaha digada markay wixii ay maaragtay nafaqadii lagala baxo wixii diga ay noqdaan qeybta ay soo raacdo qeybta mabaaciray dhahan qeybtaas digada ay soo raacdo xayrteedu xalaal u yaha weli xawaayaada laakiin xayrtan caloosha iyo beerka iyo mindhacirada yaryaroo caloosha u dhow xayrahaas ka buuxa ayaga marka xaaraanay ka yihiin looma ogola ow makhtalada wixii ku dheehnaado maahana bicadmin lafaha wixii ku dheehan sida baridoo kale laf yaraa u dhexayso iyo sararaha iyo wixii ku yaalla iyo lega iyo waxaas lafay ku yaalle intaa aan ka xarin maxaa arabnay daalika kaas taxriimkeenana jizaynaa hadda xayrtaas wax badana loo isticmaali jiro waxaa weeye de subag meeshaan hadda saliidahan iyo jinijaanka laga isticmaalayo inta la dhalaaliyaa cuntada lagu iidaamin jiro lagu waxaysan jiro moog saliid cadde iyo waxaas ma jirin lama aqoon warshadahan ma jirin xawirtaasa marka cuntada lagu iidaamin jiray doomaha lagu subki jiray waxyaalo badan la oo faynus ahaana loo isticmaali jiray istisbaax waxaa la yiraahdo waxyaalo badan annaga hadda qofkii soomaaliga maqlo xuley oo maxaaba hareba intaas barida haddii xalaal u tahiyo leegkii xayrtan qiimo weyn oo ku fadhisa annaga intaan loo qiimaynaba soo maha laakiin meeshan waxa subaga iyo maaragtay watada ay dhahaan lagala soo baxaba oo maaragtay wax lagu qabsadaba waa xayrtan caloosha ku jirta ay ka midta walidaalika yahuudda markii bay intay ka maarmi waayeen markii laga xaribay ilaa wax suuq leh aheeda moogta xayrtii intay qaateen oy dhalaaliyeen ay suuqa iib geeyeen ilaa wax suuq leh moogta ay markaas lacagtii ay cuneen saa darteed cumar alkhadaab ayaa waxuu maqlay samura bunju dunjub ayaa kolley ta-wiilsado khamrow gaday iyo waxyaalahaas lacag ka baxay mala wuxuu u maleeyey saxaabada waxaa jirta qaar badano masaa-il dadka ka qarsoonayaa jirta in badan wuxuu isleey waa un la xaribay cabitaankeeda haddii laga baacmis karo dhib ma laha cumaraa loo sheegay markaas waxoogaa canantu yihi qaatala allahu samura alam yaclam ana rasuul lah sal alla alay slam qaala inuu yihi lacna allaahu lyahuuda yahuud ilaahay ha lacnado xurimat calayhim shuxuumu xayrta ayaa laga xaday fajamaluuha way dhalaaliyeen fabaacuuhaa markaasay gadeen wa akaluu hamaanaha riwaayad kale ayaa ku jirta marka macnaha waxay kutusinaa xayrta suuqa ay lahayd iyo hadda sida soomaalida aan ka ictiqaadsanahay oo neefkii dhammaa haddii oo xalaal ii yahay xayr xuna caloosha ku jirta iyo mindhacerada maxayba igala maqan meeshan zayd ka dhan hadda adduunyada loo kala dhoofin aan laga maarmin booskaasay joogto maaragtay xayrtaasa inta la shiilo ayaa maaragtay waxyaalaha aqraabta kala duwan ayaa marka loo isticmaali jiray nacam waxaan hadda gaalada jelatiin jelatiinku ama meelaha ka buuxinaya waa xayrahaasay soo dhalaaliyeen ee markaa sanacaadka iyo meelo walba iyo daawada iyo wax walbaba ay maanta ma arkayso ay soo gelinayaan iyagoo markaa kuwii hadday rabaan khasiirkii wixii darnaaya marka ay kusoo darayaan iyo wixii meytadii iyo waxba uma kala socno oo waxyaalahaas wey marka waxay kutusinaysaa inay arrintu ay wax weyn ahayde sida soomaalida ay noola sahlantay inay arrintu u sahlayno arrin marka lagu ciqaabay iqtisaadiya maaragtay dhibaato ay ku keentay ee markaa ay damceen inay xiilaystaan ma garanta oo intay wixii inta dhalaasheen dheen hadde xayr anagu maana cunna waa subag waa iibina marka lacagteena soo cunno ilaahay maa la siri karaa subxaana wa tacaala wa cala aladiina kuwii haaduu yahuudoobana xaramnaa calayhim waxaan ka xarimnay kuladii dufurin shay kastoo cidila oo geela iyo maaragtay iyo gorayadoo kale wa min albaqaari loodii xaggeedii kuwii oo maaragtay xaafir ka lahaa hilibkooda xalaasha u ahaa iyo walkhanami macnaa qoobka kuwii lahaa iyo arigii xaramnaa calayhim shuxuumahumaa xayrtoodan ka xarimnay qaaliban waa waxyaalaha caloosha iyo keliyaha ku jira ilaa maa xamala duhuuruhumaa duudka xayrta saaran maahan dhabarka waxaad saaran iyo sararaha waa loo ogolaaday aw ilxawaaya ama midhacirta qeybta dambe ee maaragtay digada ay soo raacdo xayrtaas idina waa loo daahay laakiin caloosha iyo keliyaha iyo beerka iyo meelahaas maaragtay xayraha halkaas ku dhex jira iyo mindhacirka yaryar iyo oo dee xayrtu ugu badan tahay la shiilo oo maaragtay danaha kala duwan loo isticmaalo aya taas waa laga xarimay oo makhtalada bicadmin wixii laf maaragtay ku dheehano sida baridoo kale ama legoo kale laakiin taxriimkaas taxriim abadiya maahana waa taxriim oo cuquubo ah waxna ilaahay marku dad ka xarimaya waxuu xarimaa waxyaalahan inay waxyaalo qashin ay yihiin ummadda ay dhibayaan taxriimna waa cuquubo dadkaana edeb daradii ka batay marka waa lagu cuquubeynaya taxriimka marka yahuudda baruurta iyo malaayiga laga xarimay gaar ahaan yooma sabti cuquube yooma sabti maxaa la jimcada qaata iyagaa diiday maalin kale doortay waa lagu imtixaanay imtixaankii kasoo bixi waayo hadda annaga jumcada waa tukanaa oo ummadda muslimiinta ilaaha jumcada waafajiyay siduu nabigu ogiyay intas khudbada iyo salaada tukanaa layidhi ah acmaasha ka joogsada yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumucati fasxu ilaa dikr illah wadar lbica salaada markala tukado fa idaa qudiyat salaat fantashiruu fi lardi fiiri diinteeda jumco ayaan la shaqaynin ilaahay rasuulkiisa mina ma dhigo waa la shaqaysan kara dadku da arigooda ay raacdaan beerooday falalkooda adiga waa halkaa saac oo salaada iyo khudbada iyo intuu qofka usoo socdo qofka asagu soo bukuuraayo na waa qofkaas waa ajar faadiya laakiin adiga khudbada iyo salaada inaad joogtaa lagaa rabo aadaanka mar haddii uu dhaco hawsha kasoo faaruq masaajid kasoo aado intii kaloo camal waa la qabsan kara ayaga laakiin waxyaalo badana laga xarimo inamaa jucila sabtu cala ladiina ikhtalafuu fiih waa cuquubo wa dushaa laga saaray sababtoo ah jimcadii fiicneeday diideen marka nacam marka waa cuquubo wa dalika kaagaas jazaynaahum waa u jazayna bibaqyihim fasaadkooda wa inaa anaguna lasaadiquun oo kuwi run sheegaan fa in kadabuuk hadday ku beeniyaan ay ku diidaan oo xaqa aada sheegaysa ay kugu diidaan oo mushrikiinta ay diidaan waxyaalaha la xarimay inay intaas yihiina waxa ay laga xarimo ay xarimayaan waxba inaysan ka jirin ee waa meytada iyo khansiirka iyo waxyaalahaas ayadu sheegtay iyo wixii kaloo sunnada gadaal ay uga dartay yahuudna markii la yiraahdo geela iyo maxaad maxaad maaragtay geela hilibkiisa iyo waxyaalahaas waxay leeyihiin annagu nalakama xarimna annagaa iska xarimnay leeyihin ee ilaahay baa ka xarimay subxaana watacaala cuquubatan lahu iyagaa maarata lagu ciqaabayo tacadigoodaa loo xarimay labadaas mas'alaba hadday midna yuhuud kugu beenato midna mushrikiinka fa in kadabuuka hadday ku beeniyaan oo xaqa aad sheegaysa kugu beeniyaan faqul waxaad tiradaa rabbukum rabbigiin duu raxmatin mid raxmo u saaxiiba waayo waasacatin oo waasac xaysu maaragtay ilaahay subxaana watacaala yumliiku oo waqti idin siinaayo walaa yucaajilukum bilcuquuba cuquubinoo isan kugu degdegaynin raxmadiisay ku tusinaysaa laakiin ha ku kadsoominine walaa yuraddu ba-su baaskiisa wax hor istaagi kara lama arko can ilqowmi lmujrimiin qoomka mujrimiinta macnaa haddaa ijraamka jaanis aada ku toobad keentaan ilaahay waa idin siiyey laakiin waxaan haddaa sii daa'imtaan oo macnaha aada ka joogi weysaan waxa waaye cuquubada qof mujrima laga celin maayo mujrim iyo cuquubo waa isleeyihin yaa ka celi kara awala mujrim waa istaahila ilaahayna haddii wixii ou la doono ou soo dirana hadda waxuu istaagi kara lama arko marka mujrim iyo cuquubo waaba isleeyihiin sida afka iyo gacantaba qofka isu leeyihiin markau wax cunaayo qofka ama afkiisa gacantiisa ka fisa mugdi kastaba ku jiro isma gefayaan soo maha saasoo kale mujrim iyo cuquubo isma gefayaan ilaah kamaan kala fain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul waxaa tiradaa rabbukum rabbigiina duu raxmata naxariiska u saaxiibo waasicad walaa yuraddu ba-suu lama radinayo can ilqowmi lmujrimiina qoomka mujrimiinta sayaquulu ladiina ashrakuu sayaquulu waxay odhan doonaan aladiina kuwii ashrakuu mushrikiintaa shariig yeelay low shaa allahu ilaahay haddii uu dooni lahaa ay allah nushrika inaanaan shariig yeelin maa ashraknaa ma anaa shariig yeeleen walaa aabaa-unaa annaga iyo aabaheen walaa xaramnashina walow shaa-a allah hadduu doonaya ayaa u qadaran allah nuxarima min shayin waxyaalahan aan xarimayno oo sawaa'ibta iyo maanta ma arkaysaa baxiirada iyo waxyaalahan xoolahan aan kala xarimayno oo qaar asnaamta la kala siinaya iyo waxaan jinijaankaa ma garat maa xaramnaa walaa xaramnaa ma naxarim min shayin waxba ilaaha nooga raaliya saasay yidhaahdeen maadaama ilaahay ou subxaana wa tacaala noo ogolaaday inaan ficilkan aan sameyno ee raalliu nooga yahay saas yihaahdeen kadaalika sidaasay kadaba kadaba aladiina ay u beeniyeen rusushii alle iyo waxyigii alle iyo awaamirtiisii alle iyo taxliilka iyo taxriimka igu khilaafeen xataa daaquu ba-sanaa ilaa cuquubadna ay la timi iyagoo u daliishanaya ficilkooda xunka ah oo ah sameynayaan dhe haddooba ilaahay tan ooba maaragtay awood noo siiyey waxaan inaan sameyno ee raalliu nooga yaho waa ilaahay waa jecel yahay saasay dhaheen fa hal qul waxaa tirahdaa hal cindakum agtiina ma ahaaday min cilmin wax cilmi ah oo u daliila ilaahay arrintaa a shirkaa raalli inuu kaga yahay oo fa tukhrijuuhu lanaa aada noo soo bixisaan in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ilaa danna malaha maahane wa in antum maa antum mihi ilaa takhrusuuna kuwii malo wax ku dhisaa oo wax mabaadi aho diin iyo caqaa'id ayaad malag ku dhisaysaan meeshaasna malag kama shaqayso mushrikiintu halkaan khalad weynay kore waa maxay qofka bini aadamka ilaahay khiyaaroo siiyey tan allah sarraysa iyo mashiicada ale laakiin qofkii khiyaaroo siiyey qofku wuxuu is dareemaa inuu khiyaar leeyahay istaag inuu istaagi karo waxaan ha sameyn waxaan ka joogso wixii khatara inuu ka joogso wixii maslaxadiisa khiyaaroo siiyey ilaahay qadarkiisa koonkaa waa maamula sharcina waa soo dejiyey waxbau amray wanaagga waxna waa reebay ilaahay in la caabudo amarkiisa la qaato oo la soomo la salaado wanaagga la sameeyo ilaahay raalli buu ka yahay subxaana watacaala laakiin in la caasiyo la kufriyo oo nawaahidiisa lagu dhaco awaamirta la dhaco raalli kama aha in tashkur in tashkur illahu lakum ma garata walaa yardaa licibaadihi lkufra wain tashkuruu yardahu lakum gaalada marka mas'ale iska dhaadhiciyeen waxay yidhaahdeen annagu shirkigaanaan samaynayna ilaa keyrkiisaan caabudayna maadaama wixii possible yumkin in wixii inaan samayno ma garata ilaahayna ousan maaragtay digdig ousan malaa-ig noo diida aana loo soo diro war waxaan xoog aana la kaga celinayn ilaahay raalligu nooga yahay saa darteed daliil waxay u tahay sameyntan aan sameyno ilaahay inuu doono qof walbana waa ogyaha taas inay qalata hadda qof haddii uu yiraahdo ya dharbaaxo qof oo maaragtay ku tacadiyo oo caayo wiilkiisi ka dilo islaamtiisi ka faduuliyo ou yiraahdo maxaa saa u yeesha may ilaahay baa raalli iiga ah haddaanba waxaan sameeyey hada yadula calaa rida allah waa qadar oo yihahda ma ka yeelaa mase dhag dhig iyo dhafoora ku dhufana dhag iyo dhafoora ku dhufana hadha waxaa leeyahay marka adiga laba mid yeel imaa inuu qofka ikhtiyaar ou leeyahay wax xun ka joogsan karo wax xun fiican ou samayn karo qiro haddii kale inaad tiraahdid ilaahay haddii la khilaafana waa qadar oo la caasiyo aniga haddii lagu xadgudbana qadar maahane halkaas iga mar waxayga iidaaniyo waa isceli kartaa meel isugu badaa la leeyahy masalan waxay ka ratibmataa waxaa jira iraada kowni ah ilaahay koonkan wuxuu rabaa ka dhacay maa shaaka an nushrigo midda kale ilaahay sharcigu dejiyo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa kowniga wuxuu rabana waa dhacayaan ou diin ahaan u jecel yahay wuxuusa raalli kahayna waa waa dhacayaan si dadka macaasida sameynaya qofka kaafirka ah waa wax qadara laakiin ilaahay diin ahaan raalli kuma aha laakiin inay dhacdo wax ilaahay qadaray w qaaraa marka waxay leeyihiin wax alla wuxuu ilaahay doono raalliyo ka yahay la talaasum ma ah ilaah wax sharciga oo diinta oo biriga oo raalli ka yahay kufriga raalli kama aha laakiin waa dhici kartaa iraadada alle mashiicadiisa inay ku kaca inay maaragtay ku qumto waxaas inay dhacaan adiga marka gefkaaga qadarka alle uma deliisho karti oo waxaan sameeyey ilaaha raba ma dhegeysa meesha marka mushrikiintu waa ku dhumeen muctasiladuna waa ku dhumeen ashaaciraduna waa ku dhumeen iyo qoladan la yiraahdo maaragtay murji-ada la yiraahdo mushrikiintu waa iska shabkaxsadeen oo waxay yidhaahdeen annaga waxaan rabnaan iska samaynayna maadaama waxaan rabnaa aan samaynay oo waxaasba aan samaynay waxay ku tusina ilaahay inuu ka raali yahay markaana laka leexo waxaa kaloo ku raacay nimankan waxatul wujuudka qabo oo shayaadiinta ah oo hulaatu suufiya inkaarta qabo wuxuu leeyahay aniga ilaahan ka mid noqonaya waxda macnaa ilaahan kumil maahu ku leeyahy acuudu billah so waxaan rabaan iska samaynaa qadarkiisa haddaan waafaqo amarkiisa haddaan qadarkiisaan waafaqa so waxaan rabuu dilaa hadduu rabo zinaysanaa waxuna ku kaca warjoog maya maya mamaya qadarka allaan waafaqsanay marka waa mabda mushrikiya la yidhaahdaa marka ibnutemiya ka sheekeyna waa qaabkii mushrikiinta ee asaga dharbaaxee dada ku dhufatay oo wiilkiisa qadan qajeysay oo xaaskiisa laga fadulay gabadh laga fadulay ma aamusa haddau aamusay qadarkan raalluka waa dayuud haddii kaloo soo jeesana waxaa leeyahay ee cadaalad ma tihi adigana waxaad leedahay wax alla wixii lagugu sameeya qadar maahana waa yaan la idulmin ilaahay diintiisana waa dulminaysa shaydaanka wa weynaata qoladaas waxaa waa qolada ugu xun yahuud iyo nasaarana waa ka xun yihi waa qolada tiraahda salaadii waana la kor yeelo kacbadan kusoo tukanaa oo wax alla muriidii laa takhmashtax waqani kuwa dhahawa waxaa rabta samey iska rabay wafcal maa tashaa filismu caali waa nimanka iska doobiya iska tumanayo wiilashaan iska tumanaya gabdhahan iska tumanayo oo kalewa markaasaa diin lagaaga dhiga ninaa wuxuu u yimid dadkaas oo kale boqor ahaa iyagoo meelahaas oo kale maarata wiilashii gabdhihii isla wada aada mooda maarata night kale hor meesha maxaa lagu hayaa diin oo majanaa lagu doonahaa oo hornaartana maxaa lagu galaa o dhan in kaana hada dariiqun ila aljanna fa ina dariiqu ila annaar sababta waxuu wax alla waxaan ramaysay waa daacaad ilaha ila doona shabkax muriid ilaah rati qooqanoo iska doobinayo mida kale ilaahay ku milan iyo ilaahga yaa ku yiri addoonaa taa lagu yiri amarka qaado nahyiga kaar hadhow hadda kuwaas oo kale markay dhintaan beenta intay ka hor timaado oo sakaraadka ku xumaado iyagaa ugu xunaa la yiri kuwaas beenta ilaahay ku sheega asay dhihi jiray in kaana ha manzilatii maarata in kaana manzilatii in kaana manzila wuxuu dhihi jiray in kaana manzilatii fi lxubi maa qad laqiitu faqad dayactu ayaami haddii ay tahay mansiladaydu xoogaa wixii adduunyada aan soo jabsan waa sheikh la isoo karaameeyey haddana u jeeda naarta iyo kidibkii sidii gaaladii u dhimanaa moogta la ben iftiraac allah oo ku jira faqad dayactu ayaami in kaana mansilatii fi lxubi cindakumu maa qad laqiitu wixii aan soo kulma xoogaagii aan soo jabsan su-aal u geysay faqad dayactu ayaami waa soo layacay umniyatun qadaytu biha zamanan waa yadadiilo iyo sheeka xariir cabaar aan kusoo mooday gabdho qurqurxoon la igu keenay xoolo soo jabsaday waa weli laga barakaysta walyawma axsabuha adgaatu axlaami laakin waxaan arkaa o dhahay calwasaad beena cadaabkiiya hortiisa ka muuqata waxaa lagu leeyahy nimankaas beenaalooyinka markay dhimanayaan sakaraadka hinraaga ka baxayo gaaladaba ka sakaraad xunyi sababto diinta ilaahay bedelan beenaalooyin kadaabiina wa nin dhahay waxaan ro iska shabkaxsana wax walba haddaan sameeyo waxa weeye laa takhbashtax waqan waxaas shee cabdulqaadir iyo culamo islam ma dhihina shayaadiina dhah wa ogtiin kitaabka manaaqibka waktigii siyaad barre oo dowladiisa u haysta waxaa la xukumay kitaab muslim inuusan ahayn maxkamadii iyo xukuntay maxkamadii soomaaliya kitaab diineed ma ahana l dadaana mar kitaab diineed u haysta waxaasoo kalea ku yaala inuusan qofku sharciga iska ilaalin oo iska doobiyo walciyaadu billah gaalada markaa waxaas waxay wataan qofkii ku waafaqana waad waa mabda-oodii waa taas oo kale sayaquulu waxay odhanayaan alla saas ibnu jarir ou leeyahay macnaha waxay leeyihin waxaan maadaama aan samaynayno ilaah raalli nagu ah marka iska doobi iska shabkaxso sidii rati qooqan waxaa rabti iska samey ilaah haddana kaa raali intee laga keen adigaba joog laguma dhihi karo diinta ilaah se uga ciyaari kartaa waa edab daro sayaquulu ladiina kuwi waxay odhanayaan ashrakuu sharig yeeli low shaa allahu ilaah hadduu dooni lahaa ay allah nushrika ma ashrakna walaa aabaa-una aabiyaalkan ma shirignaynin walaa xaramnaa min shay ayhayd ilaahay hadduu doonayaa allah nuxarima min shayin maa xaramnaa min shay marka ilaaha nooga raaliya waxaa aan samaynayno maadaama ficilkii aan tamakunsanay waxaas inaan samaynay yadullu calaa ridaa billah ilaaha ka raaliya waa sida kuwaan hadda ay ku dhaqan zanaadiqada ay ku dhaqmayaan kadaalika saasuu ilaah yidhi kadaba ladiina kuwii u been kadaba aladiina u beeniyeen oo rususha iyo waxyigii ay u beeniyeen ay towxiidkii ag mareen itibaaci rususha ag mareen waxaan ilaahay xalin ay xalineen waxaan ilaahay xaramin ay xarameen iyagoo saa xujaysanaya oo le haddaanba waxaan samayn ilaaha raalli nooga xataa daaq iyagoo beentaa ku jooga xataa daaquu ba-sanaa ilaa baaskeena ay dhadhamiyeen oo la cadaabay ee qul waxaad tirahdaa hal cindakum agtiina ma ahaaday min cilmin cilmi oo fa tukhrijuuna aada soo bixinayso qof walbaa wuxuu sameeyo ilaahay inuu uga raaliya macquul miya adiga ma yeeli karta qof walbaa edabdaradu kugu sameeyo inaad tiraahdid anaa raalli kaaga ah waxaad raalli ka ta waxa raalli ka henaa jira marka ilaahay inaad meel xun aad dhigto diintiisa lagu tunto iyo sharcigiisa wax walboo qashin aad samaysan tirad ilaah raalli ka been ilaahay u nisbayso taas marka waa dulwa oo fa tukhrujuu lana aada soo bixisaan in tatabicuuna maa tatabicuuna ma raacaysaan ilaa danna mala maahan marka mala unba iska raacaya malana waxyaalaha maxsuusaadka kharsiga waxyaalaha maxsuusaadka beerta inta ka baxay statistics waa loo ogoliyay laakiin caqaa-idiyo looma ogolo wain antum maa antum yihdin ilaa takhrusuuna kuwa xun iska malaynaya maahan marka waxaa la yidhi xujo meesha kuma haysaan gogaacdalaysi iyo licib sagiira ku haysaan wax xataa qof bini aadana aan qancinin caru aan qancinug yar intaad dharbaaxdo inaad tiraahdid maaragtay waa sax dharbaaxyadaan ku dharbaax ma kaa yeelay waa ooya waa maarata waa kugu qaylina intuu maaragtay ku kaa goy karo kaa goyna soo maha marka waxaan carur ku qancin ilaahay diintiisaan ku qancina cidina kaa yeeri mayso ee adinku xujo ma haysaane qul falilahi alxujatu xujada allaga iskale albaaliqatu ee xayl dheer macnaha adig waxa aada samaysid oo iska samaysid ilaah inuu raalliyaha kuma tusinayso ilaah wuxuu ka raaliyaha rusushaa sheegtay in la caabudo ka raaliyahay in waalidka ixsaan loo sameeyo ka raaliyahay in xumida laga tago ka raaliyahay in shirkiga laga tago raalli ka yahay maahane wax walbaan sameeyo ilaahay haddaan sameeyo ilaaha ka raalli ah waxaas talaasum mala laakiin falow shaa ilaahay hadduu doono lahadaakum ajmaciin wadihanula tawfiiqdu waafajila laakiin waad qaldan tihiinoo intaad wax baktiya samaysaan ayaad leediin haadaa daliilu calaa rida calaa rida allah inaan waxaan ilaahay raalli loogan yahay taasina waa khudlaan maaragtay iyo hoojin walciyaadu billah weliba ayagiia dhagaha laga jafaya waxaa le qul waxaa tirahdaa haluma balla kaalaya keena shuhadaa'akum markhaatiyaalkiina aladiina yashhaduuna ka markhaati kacaaya ana allaha xarama haadaa waxyaalaha aada xarimteen inuu ilaahay xarimay yaa ka markhaati kaci kar ilaa qof mubdila maahan fa in shahiduu hadday ka markhaati kacaan oo qaar ayaga kamidoo beenaalooyin oo wax iskuma falayaal ay yimaadaan falaa tashhad macahum micigooda ka markhaati kicin sababtoo beenay sheegayaan qof been oona in maarata shaatu zuur iyo markhaati beenaale in lagu taageero xaq ma aha walaa tatabic hana raacin ahwaa aladiina kuwii hawooyinkoodii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeena beeniyey sababtoo dadkaasi waxay rabaana iska dhahayaan xaqi intou garab maro ayuu ahwaadiisa iyo waxyaalaha shaadiintu u sheegayaan iyo khusacbalaadka iyo googaacdalayska iyo been hawaaska wax khuraafaad oo sheeko xariira ayuu meel la soo istaagayaa isagoo xaqii ku caariday hadda xaq suganoo ilaahay soo dejiyey dad juhaala warkooda miyuu hor istaagi kara marka arrintaasina ma gadmayso ilaa dad iyaguna mubdiliinahoo inkaar qabo baaba-ay maahane unbay agtooda ka gadmi kartaa qul waxaa tidhaahdaa haluma la kaaliya shuhadaa'akum kuwa idin markhaatiyaalkiina aladiina yashaduuna ka markhaati kacay ana laa xarama haadaa ilaahay inuu xarimay oo baxiira neef dhega laga gooyey xoolo qaar oo wax sifaahoo ku qulmay aan la arkin inaad iska xarimtaan hadday saas tahay waa xaaraam hashi intaas dhasha waa xaaraam taasi waa xaaraam taasi waa xaaraam wax xujaan aadaan u haysanin balkeena la leeya fa in shahiduu hadday qaar ka midoo inkaar qabayaala ka markhaati kacaan oon run iyo been iyo shahaatu zuur iyo shahaatu xaq aan kala aqoonin falaa tashhad macahum adiga haka markhaati kicin micigooda oo ha raacin walaa tatabic hana raacin ahwaa aladiina kuwii kadabuu beyna biaayaatina aayaadkan nabigeena ma raacaya inagana lakaga degiya nabiga marka la faraya inagana nabaa naloo jeeda laakiin maanta maxaad ku fale soo waxa la daba socdo gaal hawadiisa maaha wax weliba kuwaas ka caqli liid oo ka akhlaaq liid kuwaasaa waxyaalo badan oo akhlaaqa lahaa kuwaasaa waxyaalo badan oo beenaha iyo qaarkood iyo maarata waxyaala un iska ilaali jiray ammaanaadkii waxyaalo qaarkood ee kuwa maanta jooga ilaah baa yaqaana waxay yihiin bini-aadnimadooda shaka ku jira kuwaasaa maanta la daba orday ilaah ka bankara waaladiina kuwii laa yu'minuuna haa walaa tahwa aladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayaadka beeneeyey aayaadkana ha raacin hawadooda iyo waladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynin bilaakhirati aakharo nin aakharo rumaysan waa ninay u dhammaatay wuxuu rabo isaga hadlaa wuxuu rabo ictiqaadina sababtoo thawaab ou rajaynayana ma laha ciqaab ou ka baqaayana ma laha waa ninay u dhammaatay waladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhare aan rumaynin ha raacin wahum ayaguna birabbihim rabbigooda yacdiluuna ay asnaam iyo waxaan jiraan labsanayaan bal wayba ka sara mariyeenba asnaamtii sara mariyeeno waa anagii soo marnay inay intay xoolahoodii kala qoondheeyaan ay dheheen koox ilaaha u qoondhaynay kooxna asnaamteen ee waxay ilaahay u qoondheeyeen hadduu neef ka soo baxsado ama badar yar ou dabaysha soo qaado inta soo ordaan ay asnaamta intiaad waxele waa loo deynayo kuwaa xale kuwaana u bahan asnaamta hal misaga hadday ka fakarto oo wixii ilaahay u yeelay ugu dareenna waa ka soo celinaya soo ma marka xataa iyagoo ilaahay asnaam xun iyo bash bini aadam iyo makhluuq la simay ay weliba ilaahay sii liidiyeen waay walciyaadu billah kuwaas marka hawadu wax raacma waxa maanta la dabanash leeyahay laga daba ordaa waa waxaas iyo wax lamid ma garat waa waxaas iyo wax lamida ilaahay uu saa u sheegay waayo wax maanta lagu qurqaxaa magacyaa laguu sheegaya qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum markii gaaladii mabda xumadeedii lagu sheegay iyo waxa ay xarimayaan ama ay xalilayaan inaysan cilmi iyo caqli ku dhisnayn ayaa waxaa ilaahayna tusinaya subxaana wa tacaala waxuu alla xalilaa iyo waxuu xarimaayo inay wax qiimala eeyiin ilaahay wax uu waajibinaayo iyo waxuu xalilaayo maslaxa ku sugan waa wax diin iyo duun iyo aakharaba dan u ah waxuu xarimaayana mafsadaa ku sugan oo dadkay kharibaayaan diintay kharibaayaan aakhiri adduunkay kharibaayaan laakiin gaalada waxaa dhici karta wax manaaficaad dadka ule inay u diidaan xoolihii ilaahay oo maaragtay baneeyey ayay leeyihin yaa la cunika ay gafraayaan yaa lagu manaaficaadsan waxyaalo dadkii ay xarimayaan waxyaalo dadkii aan manaafacaad ulahaynna way waajibinayaan sidii shirkigii iyo wixii lamid a iyo maaragtay meytadii in la cuno oo jaraafiin iyo qashin marka waxoodu xikmo kuma dhisna mabda kuma dhisna maslaxo adduun iyo maslaxo aakhara kuma dhisna laakiin ilaahay wuxuu xalilayo wuxuu xariminayo iyo wuxuu waajibinayo mabda ay ku dhisan yihin qawaaciday ku dhisan yihin waxa la banaynayo la idmaayo ama waajibka ama sunnada ama ma-duunka waa waxay maslaxa ku jirta adduun iyo aakhara waxa la xarimayana waa wax mafsado ay ku jirto bal waa kanaa marka waxaa la yidhi qul waxaa tiraahda tacaalow kaalaya ma garan atlu aan akriyo cali maa xarama rabbukum rabbigiina wuxuu idinka xarimay calaykum korkiina marka calaykumkaas waxaad moodaa inay ku doodayaano atlu iyo maa xarama rabbukum oo macnaha waxay qul tacaalow kaalaya atlu calaykum maa xarama rabbukum aadinku akriyo ama qul waxaa tirahdaa tacaalow atlu aan akriyay maa xarama rabbukum calaykum wuxuu idinka xarimay marka inay calaykum ku tacalluqdana waa u suubataa ma garati inay ma xaramana waa usoo bataa xurimat calaykumulmeyd soo maaha watul calayhim aayaatina soo maaha labada waa usoo bata waa sida allahuma sal allahuma sal kamaa sallayta wabaarakta waraximta calaa ibraahim marka intaasaa mutanaasic ku wada ah maanta ma arkays naam tanaasuc baabu tanaasuc macnaa waxa weeye waa mafcuul ama jaar oo majruur ficilo badan mid walba inuu qaato maanta maaragsa u munaasiba u qadari karti bal kaaliyale atlu calaykum aa idinku akriyay maa xarama rabbikum calaykum rabbigiin wuxuu idinka xarimay aa idinku akriya macnaa wix ilaahay xarimay ee cagsigeeda inuu waajib yahay u badanta wix ilaahay waajibiyey cagsigooda in laga tagana waa xaaraam marka waa masaalixaa ku sugan laakiin wixiina khusacbalaaday ahaay bal harda haddii la yidhaahdo orgi xunoo dhashay wiilashaa cuneenoo gabdhaha yaan cunin kii baktigaana hawada wadaagsaday xikmada ku jirtaa laakiin haddii ilaahay uuna yidhaahdo waxaan la gowracin yaan la cunin oo dhiiggii ku xinjirooba qashinka ah maadiyan oo u sumaysan yahay waxaan magac ilaahay lagu gowracin yaan la cunin oo magaca kale lagu gowracay macnawiyin oo u sumaysan yahoo ilaahay keyrkiisaa lagu xusay marka waa bakti wey ma ila- ma qofkaana ku siiyey xoolaan mise ilaahayaa ku siiyey ma garta jinniyaa lagu xusay magaciisii macnawiyinuu najaas u yahay maytadana maxay najaas u tahay xisiya ayay najaas u tahay soo ma bal wixii ilaahay xarimaan aragna allaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay wuxuu idinku waajibiyey oo idin faray ay amarakum ayaa u qadar ama wasaakum wuxuu idin dardaarmay allaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay inun ushari- aadnan u sharig yeelin oo macnaa alla aada waxidaan laydin faray maxaa laydinka xarimay shirkiga xikmada ku jirta waa maxa de allah subxaana wa tacaala isagaa ku abuuray isagaa nacfi ku heli kara adduunyada wax ku sii kara isagaa ku dhibi kara aakharo isagaa nacfigiisa iyo jannadiisa rajaynaysa cadaabkiisana ka baqaysa cid kale waxna kuuma am- awood hadda haddaad alla caabuddo waa maslaxo adduun iyo aakhira iyo sacaado wey ilaahay keyrkiisa dad caabudona waa adduun iyo aakhira see marka ilaahay waxuu xarnimayo shirkiga waa wax ku kharibaya caqiidadaada iyo noloshaada qofka muwaxidkaa kombalaaso kuma dhacdo amraad nafsiya kuma dhacdo ilaahay buu ku kalsoon yahay subxaana wa tacaala laakiin mushrika balaayaa ku dooday qabri intaa waa laga rabaa xagga jinniyaa lagu cabsiinaa xagga mas xagga balaayo wadaad kasta oo quran dhurey waa ka cabsanaa galeer kasto meeqa balaayo oo ka cabsanaa waa waxda kombalaasada wada dishay iyo maarata amraadu nafsiya ayaa qofka mushrika ama caqiidada fasaadsan baabi-inaysa caqiidkeeda adiid fiicanna waa raaxa adduunyo iyo janno aakhiro wey waa mid wabilwaalideyni ixsaanan ay wa awsaakum wuxuu idiin dardaarmaa ku jirta aw amarakum an tuxsinu inaad u ixsaan samaysaan bilwaalideyni waalidiintana ixsaan inaad u samaysaan oo waa maxay waalidkaaga maxaa haddii tan cagskeeda waa maxay waa xuquuq waalidkaaga inaad goyso maslaxada ku jirtaa waa maxay maslaxada ku jirta waa maxay horta amaalaa lagu taray waalidkan horta cad ka soo go-aata midda kale waalidka ilaahay waxoo geliyey maxabo iyo tarbiyo adoo eberoo meel hadday kugu tuuraan lagu tuuri kari lahay kusoo qaadeen ilaa qof aada noqotay intaasi wey qalbi waxaa ka daran juhdi iyo qalbiga waa ku siiya markay kuu dhibaatoodeen horta xaq iyo qaanuun iyo sharci ma ahan inaad ku jazaarto ee waa amaal inaad ku shukriso waa mid tan kale ixsaankood waaba cibaado ilaahaad ugu dhawaanaysaa ilaahay adigoo waalidkaaga u naxariisanayo oo ixsaan u samayn wuxuu ku leeyahay haddaadba baari bilwaalideyn aad tahay jannaanba ku gelina oo khayr ah amaalaad gudane oo shaakiraa tahay ixsaankaagiyaad celinaysa mana wada celin karti wamaca daalika ajarkaa ku kasbana bal ilaahay nicmadiisa bal fiir adoo amaalkaaga celinaya waalidka fidrada ay keenayso iyo caqligu baa haddana wuxuu ku leeyahay bakshiishaa lagugu dara amaalaa lagugu dara jannaad ku gelaysa adduunkaa sacaado fiican wiilkaagaa baari kuu noqonayo waa alaab isku tixan oo barwaaqo hay ma khusacbalaadka gaaladay lamid taha bal u fiirsada walaa taqtuluu haladilnina owlaadakum owlaadkiina min imlaaqin faqri aada ka baqaysa gaalada waxay samayn jireen gabdhaha waa dili jira iyagoo ceeb ka cabsanaya oo dhahay ceebaa naga soo gaaraysa gabdhaha soo ma marna wiilashana waa ku dari jireen waxle inaan fakrinaan ka cabsanayno waxaan siina aan weyno ilaahay wuxuu ku leeyahy marka ha dilino naxnu narsuqukum anadigaa idin arsuqayna iyo wa iyaakum adinka ilmahaaga aada korintooda ajaraa ka helaysa beriyaad ka helaysa gabdhaha haddii yihiin ay carabta ugu nacbaayeen naga waxau dhahay man caala jaariyatayn marka ninkii laba gabdhood keliya qofkii maaragtay kafaalo qaadoo koriya oo ixsaan sameeya kaana lahunna sitran min annaar ayuu u ahaaday intii ka badan qofkii koriyana marka difaaca naaraaba haysata midda kale gabar haddii loo ixsaan sameeyo yaa ka baarinimo badan yaa ka wanaagsan maaragtay axfaad ilmo fukaan wiil fiican hadduu guursado ku hesho kulli barwaaqo iyo khayr marka waxaas iyadoo la heli karo duugitaanka meeqaa mafsado ku jirta horta waxaad dhashay adigu ilaahay kaa soo gooyay nafta ka qaad iyo dil weliba si xun u duug waa jasaarnimo laa yadullu caqlun walaa fidra sharciga ilaahayna kuma tusinayo midda kale cuquuba ah adduunyadana waxay waa urku taallo iyo ceeb iyo ciil soo maa aakharna cadaabaa kaaga horey waidal mawuudatu su-ilat meel laysaga haraa u malayne laysaga hari marca sharcigu wuxuu faray ilmihii ixsaan in loo sameeyo oon la dilin faqriga cabsashadiis ama ceebka cabsashadiis gabdhahana maxay u dilaayeen ceebka cabsashadiis wiiladana khashyata alfaqri waa la diiday marka in ilmihii la koriyo oon la dilin dee ilmihii waa kuu xoogaabayaa biri baad ka helaysaa adiga waa ku caafimaad qabtaa ilaahayna ajaro kaa siin marka ilaahay wuxuu xarimay qatlul owlaad muxuu uu waajibiyey owlaaddii in la daayo oo la kori loo ixsaan sameeyo haddii wuxuu ilaahay xarimay ma yihiin wax mafsado ay ku jirto ilmaha in la dilo wuxuu waajibiyo ilmihii in la daayo oo la koriyo maslaxa ma ku jirtaa mas sidii gaalada warkoodii khusacbalaata khusacbalaat ma waxaana marka diin noqon kara wa hay naxnu arsuqukum annagaa arsuqina wa iyaahum ayaga maxaa loo hormariyey walaa taqtulu awlaadakum min imlaaq waa faqri hadda ku haayo asaga yaaba baahan marka maadaama asaga u baahan yahay asagii wax unu bahay naxnu arsuqukum ayaa la iyagaa lasoo hormariyey iyo wa iyaahum dibaa loo dhigay laakiin markii hore khashyata imlaaq hadda xoogaa waa roonya hadduu hadda markaas roonya laakiin faqri oo ka baqayo walaa taqtu khasha imlaaqin naxnu narsuquhum wa iyaakum ilaa adiga markaan xoogaa cunto haysa mustaqbala ka qabsana soo maha cunugiyaa la hormariyay markaas xigmada waa cajiib wa midda kale ilaahay wuxuu yihi walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha fawaaxishta wax alla wixi xuno dembiya maa dahara minhaa wixii muuqday wamaa badana waxa qarsoon fawaaxishtu marka culimmada qaar waxay ku khasisaan zinada midda babliga iyo midda qarsoon laakiin dembi kastaba waa sidaas oo kale wixii daahir loo sameeyo oo lagu faano oo banaanka lala keeno iyo wixii hoos laga shafo balaayo oo shayaadiinnimo ah intaba waa xaraam zinaduna waa ugu sii daranta wixii ama saaxiibtinimo ama lala dhuunto iyo midda banaanka lala yimaado oo dadka wasaakiinta oo calamada laho maaragtay babliga ah iyo qofka ku faanayo qofkaras intaba waa xaaraam wey maslaxa ma tahay in marka fawaaxishta la joojiyo zinadii khamradii qaadkii dilkii mu'aamaraadkii diinto ilaah lagu kufriyo bidcadii macaasidii kulli waxaas oo dhan baa soo gelay wuxuuse ilaahay ka raalliahay halkaas waa mid walaa taqtuluu hadilnina annafsa naftii allatii taasoo xarama allahu ilaahay u xarimay ilaa bilxaqi xaqin lagu dila maayo bini aadamka naftiisa qiimay leh ilahay waa karamay walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari walbaxr dee dadkiina waxay ku wada joogi karaan nabad iyo is-ixtiraam haddii dugaag laysku noqdo oo inunba ninkoo marsii kara la marsiyo wax hadda caalamka ka jira ama dhulkeena ka marsan sidii ugaartay si ka daran in loo laayo dadkii biduuni sabab sharci ma ahan caqli maahan fidra ma naf muslima lama dhihin nafto ilaahay xarimaa sababtoo nafta muxarimka qad takunu muslima waqad takunu kaafiray noqon karta nafta muslimada waaba la ogya kaafirado haddaa markaas wax xarbi aysa idinka dhexaynin oo dowladda islaamka dadkaas ama qawaa'ilkaas wax jihaada oosan imaamku saxiixin adii ma taaban karta hadaanba de sharciba la sharciyeynba oo dadkaas u dagaal imaamka una ku saxin ma taaban karto hadday mucaahidiin yihiin oo intaasana nabad maaragta ee mucaahid waa ninka ballan yaa la dhigta ama ballankii jizye ha ahaado inay muslimiinta ku noolaadaan ama waan waan toban sano yaanan isweerarin sulxulxudaybiya toban sano yaanan isweerina le qurayshaa ballanka jebisa maahane nabigu ma jebin sanadkii sideedaaday jebiye tobanka sano hadday iyagu dhammaystir lahaayeen nabigu waa u dhammaystir lahaa qof muslimna shagcad uma gediye waa gaal iska dil qof dhigiira lama arko mandaqa hadda iska soco waxaan la dili karin gaal adiga aa ku dhex noosha oo adiga oo magan u tahay oo isagu kaa xoog wadan oo adiga oo aada magan u tahayd ximaayo aada ka rabti haddana waa khiyaana waa dila wax sharciga ma aha sharciga ma ah marka nafta ilaahay xarimo ama gaal haata oo muslimo ah lama dilo walidaalika haddi dad badan oo magac islaam sheeganaya diinta intay ay qaldeen ay waxyaalo safaahaada ay ku kacayaan oo diintana sumcada ka dilaya muslimiintana halis geli karo dhul adigoo jooga adigaba soo maangala nabad ku haysta oo masaajidaadi ku haysta adigaba inaad tacadiso tiraahda dada aan gowgowracaya suuqa ku gowracaya oo islaana ay faraya waa kadib iyo been bal axaadiistaas firi nabiga caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu dhahay ma garat man qatala mucaahidan qofkii dila mucaahid lahu dimat llahi wa dimatu rasuulilahi faqad akfara bidimat illahi wow wow ballankii alla ayuu maaragtay ou jebiyey falaa yarux raa'ixata aljannati mma urin wa ina riixahaa la yuujadu min masiirati sabciina khariifan ayaa laga helaa iyo xadiid kaloo saxoon ku yaalla man qatala mucaahidan lam yarux raa'ixata aljanna wa ina riixa la yuujadu min masiirati arbaciina caama ayaa afartan sano meel laga socda ayaa carafta jannadu ka soo karta isaga maba urinaayo inuu galo iska dhaafo hade marka waaye mid meel iska maraayo mid ay dowlad ay keensatay adiga hadda sharci ma ma haysatay dowladnimo laguma aqoonsana kii meel maraa waa iska dilaa wax sharciya diin ma un fawda ummadda muslimiinta baa diinta ka hadlay se dadkii la sheegaayo nin askariya maaragtay suuqa dhexdiisa ku gowracay dhahay ee diintaasaa farayso diin ma aysa farin waa kadaabiin ilaahay ka furtay diinna ma farayso shaydaana faray sharcigana ma ku banaano caqlina maan fidrana maan diintana ma faraysaba sababta qof adiga aa ku dhex noosha haddaadan rabin isaga tag ma garat isaga tag haddaan nin raga tahay wadankaaga intaad tagti wax maaragtay adigu dowlad noqo oo maaragtay laakiin adigoo ku dhex nool aan wax ka qabanaha aan dilaayo wax sharciya ma lama ogolo ma garat caqli iyo diin midna ma keenayso midda kale intaasoo muslimaa halis gelina midda kale xataa waxaa muujinaysaa marka gaalada inay muslimiinta ka fiican yihiin adiga suuqaa nin gowr ku gowracay ayaga dadkii ay ka qabteen warseetihiin meelahay marmarayaan adigaaba diinta islaamka ahaaneystay oo diinta islaamka waxaa u suurasay suuro oo waxshi ah ayaa u suuraysay diinta islaamka uu qofkaas ihaanaysanaya muslimiinta u ihaanaysanaya ummadii uu isku dirayaa halis uu gelinaya bicture xunu diintii ka bixinaya walciyaadu billah marka waxaas wax diini fartama hadda muslim in la dilaba iskaba dhaaf nabigu calayhi salaa sl waxuu dhahay qof muslina dhiiggiisu xalaal maahan ilaa saddex maahan qof zinayso oo la rajminaya imaamkaa iskale qof qof dilay oo loo qisaasayo iyo qof murtada taasoo dhan imaamkaa iskale adigu qof murtada adigoo shacbiga xuduudda imaamka ayaa fuliyo waxaa dadka ku cayo dhan waa wada fawdo waayo ee nin walba nin hadduu iska dilo saana u ahaa saana u ahaa saana yaa kala bixinaya ummadda in walba waxay noqonay kan kale inuu gowraco hadhow qofka maa justification weynayo wax walbo qofka laakiin saldadayaa iskale imaamkaa iskale ma garan imaamku haddii uu diinta ilaahay oogay uu dilana waa kaas haddii kale adiga wacdi iyo amru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar ayaa ku leedahay shaqo kama leeyi marka runtii dad badan diinta way khaldayaan qaarkoodna waaba u kasayaanba qaarkoodna jahl kuwa waxaas hogaamiyana ma-aarib shaksiya oo khabiida ayaa ku jirta ajendayaal kaley fulinayaan diinta ilaahay inay maanta arkas ay khaldaan dad marka juhaalhon diinta waxba ka aqoonin oo gaalaa la dilaa maqlay iyo qof gaal la shaqeeyaa la dilaa iska maqlay qof weli ilaahay inuu iska dilaa dhica kar waa soo ta-olsa dadkan ta'wiilkooda cali baa la xalaalaystay dhiiggiisa cashar mubashiriin biljana cuhmaanaa la xalaalaystay waxaa la xalaalaystay mucaawiya ilaaha ka fakiyey camar bin caas nin kaloo khaarija la dhihi jira asxaabta rag ugu waaweyn ee kunla dirir ahaa halkiisa keligiisa jeish dhan u ku dhikanmay khaariji xunaa sacrifice ku sameeyey iska dila soma marka ilaaha ka maankalna waxaa marka dadka diin ahaan waxaa u taageersan waa fahmi qalad oo ilaah inaan ka baqno nacam aayaddan marka culimmada fadligeeda way ka sheekeyn jireen waa aayado waaweyn waa usuulu diinay ka hadashaa wuxuu dhihi jiray ibn mascuud man araada an yaqra-a qofkii raba inuu akriyo saxiifata rasuuli illahi sal alla alayh wasalam rasuulka waraaqdi maaragta alatii calayhaa khatmuhu oo tiin barihiisa ay ku taalay falyaqra' hadihi alaaya sababta diinta usuusheeda ayaa ku taal culimmadu waxay dhahaan waxyaalaha sharciga ilaaliya shan shay ugu muhiimsan diinta in la ilaaliyo tawxiidka la ilaaliyo waa ku sugantay tawxiidka la sugaya nafta bini aadamka in la ilaaliyo qatligiyaa la xarimay ilaa ma haduu sharciga xalaaleeyo in la ilaaliyo xoolaha ma garata waa noo imaan doontaa agoonta xoolaheedii baa la xilaaliyay aa la xarimay in la dhaco ma garata in beeg iyo miisaan beena xoolihii islaamka lagu cuno ayaa maanta la xarimay soo maha war muhiim adiga waxyaalihii diinta qawaaciddeeda ah oo dhan meesha ayaa marka lagu sheegay aayadda marka aayad muhiima ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray aayaadka muxkamaadka huna umulkitaab ee diinta mabaadi'deeda asaasigaa ka hadlaya wax xalaasha iyo wax xaaraamta waa aayaddan saasay culimmadii ay maarata ay dhihi jireen qaar kale waxay dhihi jireen aayadahan towreed bayba ku bilaabtaanba towreed faatixada towreed aayadahan waa sababtoo diinta khulaasadeeda iyo dhuuxeeda ay ka hadlayso aayadda marka macno weyn ku fadhisaa waxaad ba lamid tahay rasuulka calayhi salaa slaam risaaladiisa oo gacantiisa oo ku saxiixay ku saangareey adigu akhrisato waxyigiisii aan la bedelin waa duunta dulucdeedii iyo murtideedii waa aayaadka marka in cinaayo loo sheega waa qul waxaa tirahdaa idinku meesha waxba kuma haysaan iyo mabaadi-e khusacbalaad iyo khuraafaada ku haysheene tacaalow kaalay atlu aan akriya calaykum korkiisa maa xarama rabbikum rabbigiina wuxuu idinka xarimay aan idinku akriyo calaykum korkiina waa kana waxaa idinku akrina ilaahay idiin dardaarmay allaa tushrikuu inaadan usarigiilin bihi shay-an ilaahay inaadan cibaadadiisa cid kale wax ka siinin oo nabigu wuxuu dhaha calayhi salatu wasalaam man maata laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna waman maata yushriku billahi shayan dakhala annaar qofkii shirk ku dhintana naarow gala qofkii tawxiid ku dhintana jannow gelaya waa muhiim marka tawxiidka waa ra-su diin wa bilwaalideyn ilaahay waxau idiin dardaarmay an tuxsinuu bilwaalideyn inaa u dardaarataan ixsaana marka aayaddii hore shirkigay xarimtay tawxiidkana waa la sugay aayaddaana cuquuqay xarimtay oo ixsaanka waalidkay sugtay marka waana waxaad ajar weyn lagu helayo oo waxyaalaha acmaasha ugu fadli badan ayay ka mid tahay birulwaalideynka nabiga caleyhi salaatu wasalaam acmaasha ugu fadli badan ayuu ku tilmaamay ayaduna waxaa weeye tawxiidka ilaahay markuu dardaarmo birulwaalidiinka ku xijiya sababtoo ilaahay isagaa ku abuuray waalid kuma abuuray laakiin sababay kuu yihiin ayagaa cadkooda lagaa soo jaray ayagaana ku ricaayayo gacanta ku ilaahay naxariisina kamid tahoo inuu addoommada oo faro waalidkooda inaysan iloobin ilaah waa dhihi karaa icaabudo waalidkiina laada haddou rabo oondan haka gelinin laakiin ilaahay subxaana wa tacaala shakuur waa waalidkii ku dhalay inuu kaa gooyo ma rabo bal iyagoo gaalo ah ilaahay wuxuu ku leeyahay aayaddii maxay ahayd wanjaa wa saaxibi maa fi dunyaa ma weliba iyagoo raba inay xaqa kaa awdaan oo xaqa kaa joojiyaan haka yeelin laakin wasaaxiba maa fi dunyaa macruufa waa raxmadda alle subxaana wa tacaala walaa taqtuluu hana dilinina owlaadakum imlihina min imlaaqin faqri darti haw dilinina naxnu narzuqukum waiyaahum annagaa idin arsuqayna adinka iyo ayaga nabigu wuxuu min akbar alkabaa'ir waxaa kamid al ashakru ashirku billah ibnxadiiska mascuud maxaa ku ciga an taqtula waladaka khashyata an tadcama maca ilaa ninkii caruurtiisii dila madada u daaha hadha ummadda dhanba qoorta ka goyna waa naxariis laawe inkaar ku dhacdou noqona maxaa ku xiga an tuzaani xalal tijaari walciyaadu billah dariskaaga haweyntiisa inaad khaain khiyaantid ayaa ku xiga nacam walaa taqtuluu hadilin awlaadakum min imlaaqin faqri laga baqayo naxnu narsuqukum wa iyaah walaa taqrabu hau dhawaanina alfawaaxisha waxyaalaha xunka ah oo xaaraamta zinadaba haugu sii foolxumaad maa dahara minhaa wixii qarson wamaa badana iyo wixii maa dahara minhaa waxa muuqda iyo wamaa badana waxa qarson walidaalika fawaaxishta ilaahay waa nacban yahay subxaana wa tacaala qul lamaa xarama rabbi alfawaaxish wuxuu dhahay xadiida waxaa ku soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri maa axadun ma jiroodha ma garat maa axadun akyara min allah qof ilaahay ka masayr badan min ajli dalika xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan saasoo dhan ma garat waayaka laa axada akyaru min allah min ajli dalika xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan marna nabiga maaragtay sacd bn cibaadaha wuxuu yihi low ra-aytu rajulan maca mraatii rajulan low ra-aytu maca mraatii rajulan haddaan ku arko nin oo saqajaanimo ku samaynaya xaaskayga la darabtahu bisayfi seeftan qac ku siilaha hayra musfaxin bal dhiceeda saa ugu dhufanayo meesha afkahan siilahayo kad laba u kala goyn laha fabalaqa rasuul lah sal allahu alay wasalam arrintii ay la yaabeen qaal atacjabuuna min hayrati sacd miyaad la yaabaysaan masaylkiisa fawallaahi la ana akyaru min sacdin anaa ka kiiro badan wallahu akyaru minii min ajli dalika u xarama alfawaaxisha maa dahara minha waa badan ilaahay u xarim marka kiirada waa labo mid waa midda wanaagsan oo ahalkaaga inaad xumida ka ilaaliso midna waa midda tuhunka beenta ah oo dadka xaasaskooda u gaagaatamo inta waabaxaa yidhahda haddana meelaha fiirfiiri taas looma baahna taas adaaba dadkii balaayo ugu kaalmeynayaba laakiin waxaa rabaa gurigaaga inaad joogto markaa rabta aada timaadid ma garatay oodan fuxshigana aadan ku qirin meel cidlaana dadka aadan ka tuumin waxay maqli jiray kuwa dhaha maaragtay dadkaas carabta ah oo qaarkooda aada uga dardara gabar oo maaragtay aabaheed nafta u keena markas waa iska tuhma marka dambe waxay ku qabsa inay been sheegto marka xageed ka timid wiilaan waana been waa hade asagaaba rababa waxaan maanta dhan wuxuu rabaa inuu maaragtay balaayo ay sheegto sooma wixiina waa been marka dambe o inu been maxaa u tahay adigaa aa rabtay dhahay anoo xataa run sheegaayo aan tuhmo lahayn aad maanta dhan waxaa rabtaa inaad maaragtay wax beena aan ku sheeg sooma waatana beentii ku bishaarayso marka marka waa taasoo kale maaragtay yani dadaa la sheegay udhunto waa baxa inta yuradaamiino ou dhaxayo oo meelaha guriga ku dhadhabacana bal waxa taasoo kale adaaba gurigaagi wasaknimo ugu kaalmeynaya taasoo kale lama baahno walaa taqtuluu hadilina anafsa naftii alatii taasoo xarama allahu ilaahu xarimay ilaa bilxaq xaq maaha nafta la dili kara waxaa weye nafta muslimka waa markay xaq gasho nafta gaalkana waa markuu xarbiyaho dowlad muslim ay kasoo horjeedo oo dagaal dowladda muslimka ee dowladda gaalada u dhexeeyo amaa qof mucaahada qof musta'manaho muddo loo ogolaaday dad aanba hadda xarbiba uusan ka dhexayninba oo muslimiinta markaas wax dowlad u taaganoo xarbi ay ku qaadaba aysan jirin dad adiga gaalahood dhex joogto intaasoo dhanba haddii sab waxaaweye maba u banaano qof afraada inuu iskala ordo ma u banaano midda kale imaamka muslimiinta oo lagu kalsoon yahay unbaa arrimahan qaraar ka gaari kara ee qof walbaa ha yaacdo haddii ay tahay de waxay noqonaya un dhegta dhifowdla noqona dhegta dhiigga la isu daro ayay noqona si dadka qaarkooda waxyaalaha fowdlada ku kacay maxay soo hooyeen waxa waaye markii dambe say ordaayeen muslimiintii iyo markii dambe kusoo jeesaan dhag ninba ninba ka fiican dil ninkaan caalimkaas duuda ku dil kaas kaloo salaad subax tukaday soo dil ku kala dil mid kale hadid dadkii cilmiga lahaa un dadka in laga fiijiyo dadkii wax u qabanayo taasi kusoo biya shuganta walciyaadu billah sababta qofka aduuna sharciga aqoonin hadhow koox juhaal ah iyo koox balaaya maamushaa imaanaysa khadkii dhamaayo awal xateen iyo wanaaggii qaloocnaa waa laga tegaa bahlaa marka dambe isugu soo biya shuganayo daalikum arrimahaasoo wasaakum bii idin dardaarmaya waxa wax la dardaarmayi sow xaq maaha sow duluc murtiya soo maaha sow wax maslaxad diineed iyo maslaxad duni ay ku jirta maslaxa akhiro sooma waxaasoo kaleo macaanka ilaa idiin dardaarmaya maan khusacbalaadkii gaalada iyo qashmkoodii lacalakum xamudintiin markaa waxaan fahamtaan tacqiluna wax garataan oo xaq iyo baadilka aad kala saartaan hay aayaddeena ku darina walaa taqrabuu ha u dhawaanina maalyatiim agoonta maalkooda ha u dhawaanina ilaa bilatii tiimaan hiya axsanu wanaag badan si wanaagsano oo markaa xoolahooda iyo danahooda laga shaqaynayo xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro ashuddahu qaangaarkiisa waa markuu ashud qaangaaro haddana rushdi waa in laga helo qof xoolihiisa maamulo yaqaano tadbiiro yaqaano xataa haddii uu qaangaaro laakiin nin xoolihiisa sida qaabka loo maamusho aan aqoonin waa loo sugaya waa loo sii haynaya maalintuu xoolihiisa maamulo yaqaano hadday tijaaro yihiin ganacsiga oo faa-iido kasoo saari karo hadday maaragtay beer ay yihiin oo fala yaqaano xoola hadday yihiin oo daaqso yaqaano markaasaa loo dhiibaya wa oofi oofiya alkayla beega oofiya iyo walmiisaana miisaanka bilqista cadaaladka oofiya tanna waxaa weeye midda hore walaataqmalatimi macnaa dadka tabarta daran oo taagta daran oo mujtamaca kamida dacfigooda inaan la istiqlaalin iyo xoolahooda inaan la istiqlaalin oo laga faa'iidaysan ayaga loo daneeyo wey ma ahan miskiinaa miskan la fuulala ma aha dadka ducafada ah hadday xoole in loo dhaqaalay wey sababtoo xoole haddii laga dhaqaala dareeyo oo adeeryaalkood ay kala boobaan iyo wiilasha waaweyn hadhow masaakiin dhexda kusoo dhacay noqonaya wixooda marka waa in loo dhaqaalayo wixooda lagu xafido oo in wax loo wanaajiyo maana ayaga aan la daaqin ma garan marka bilat axsan waa la ogolyahay haddaa wax isku darsanaysaan cunugii keligaa ma weelduweysa sababto haddaad weelduwdi cunug agoona oo keligii iskula joogo dee qarash badanaa ku baxaya hal digsi iyo qarashkiisa u leeyahay laakiin wax ugu dar intii isaga qarashkiisa ku aadan yaysan adiga wax kusoo raacin asaga inay wax raacaan maaha xoolaha qofka u haayo hadduu taajir yahow ka maarmana ixsaan wax ugu sameyna haddii kalena ya-kul bilmacruuf waxay u baahan yahay xaajadiisa oo maaragtay asaga iyo wixii nafqadiisa hadday ka go-aan intaasuu ka cunaya haddii kale baarti time uu siinayaa markaas midda kale wa ofu ofiya alkayla beeka iyo walmiisaana bilqista cadaalad waxaa weeye amwaasha xifdiya u baahanta amwaasha walaa tusfa amwaalakum alatii jaca allahu lakum diinta waxaa kamid mi xifdul amwaal tuugada lama ogola dhaca lama ogola dadka masaakiinta xoolahooda in lagu tasarufo si baadila lama ogola waxaan kaloo la ogolayn in miisaan beena iyo khiyaano beena lagu dhaco qofka waa mushtariga khiyaanada lama ogola man qashanaa falaysa min wax wax lg waa beeg waxaana wax lagu beegtaa miisaan oo kiilo ama radol ah ama koombo ama wax wax lagu beegto waxaa la rabaa in la oofiyo oo qofkaasna uusan godan yaarayn kana uusan hoobis uusan ka qaadan taasaa loo baahanya oo xaqaaga aada qaati adig adoo qof io rodol ka qaadanay ii hoobi ii raajixina tara waa ba baatilo hadduu asaga kuu raajix khiyaarkiis waa sax soo maha asaga inuu wax kaa godan yaaray maahan kiiladii muskiladii intiin wax kugu siiyo sababtoo cadaaladaas meel kastay gaaraysa wa ofu oofiya alkayla baagi miisaana miisaanka bilqista cadaalada aaafiy cadaalad ku oofiyo laa yukalifu llahu ilaahay ma kalifo nafsa naf ilaa wascaha wax haa laa nukalifu ma kalifayno nafsa naf ilaa wascaha waxay awooda maaha waxaa beegii iyadoo la beeganayo mar waxaa raaci kara adiga ninkii wax beegayay ayaa wax yar ka bixi kara mar wax yaraa nusqaami kara wixii yaroo markaas aan la dareemayno qofkuna uusan u qasdin oo ama xagga raaca ama kaas raaca diqadaas oo zaa'idka oon la dareemi karin uma kalifayo mar waxaa dhici karta kiiladii inay maaragtay meelo ka xoqonto adoon ogeyn ama ay wax ku darmaan oo qashin iyo intou fuulfuulo waxyaalahaas oo kale wixii markaa diqada aan loo jeedino qofka isaga uu dadaal leeyahay wixii yar yariisa taas ilaahay subxaana wa tacaala kuma kalifin laa nukalifu ma kalifayno nafsa naf ilaa wascaha qofkaas ma dhahayno wax beegayo raajixna ma dhahayno kan kalena waxaaga wax ka taga ma dhahayno wixii yaryaro iyada markaas aan la dareemi karinna iyadana dhib malaha taas waa cadaaladii cadaaladii qayb kale oo ayaa kala jira oo waa maxay wa idaa qultum haddaad waxa dhahaysaan facadilu cadaala sameey qowlkaa maxay dadaa kusoo garnaqo waa kala xukumaysa ama markhaati baa tahay waa kala xukumaysa soo maa ama waxbaa taqyiiminaysaa oo shay baa lagu yiri adoo qiimo yaqaano wax la isku haysto waxaan soo taqyiim ma garan waxaan qiimahooda injineer baa tahay dhakhtar baa tahay waxbaa xukumaysa oo soo kala taqyiimine jaraaxadan intay la agtay iyo meesha ay gaartay ninka caalimkaa dhakhtarka waa iskaalmaysanayaan xukunkeeda sharciga soo maha dhakhtarku wuxuu yaqaanaa jaraaxadan intay la eg tahay ma laftay gaartay ma hilibka dhexdiisa lafta madaxa may jebisay ma maskaxday gaartay dhakhtarkaa sheegi kara dhaawac ninka sharci yaqaan wuxuu yaqaanaa sharciga magaca iyo kuleedi intii diiye kuleedaha iyo waxa xukumi kara waa laisu baahan yaha marka waxaasoo dhan markii la kala xukumayo cadaalad u baahanta walow kaana haba ahaado qofka aada runta ku ood garta ku naqaysid ama xukumka aada saaraysid oo gardarrada aada saaraysid ama xaqa aada ka soo qaadaysid daa qurbaan mid qaraaba ha ahaado qaraaba iyo qof kalaa isqabtay aabbaha iyo qof kalaa isqabtay shahaadada waa inaa sida xaqa u sheegto garnaqa sida xaqa u leeso xukum inaad saqda ama aabbaha ha lahaado ama ha laga lahaado shaqadaa maha adiga waxaa la rabaa tooska inaa abaarto wa bicahdillaahi ilaahay ballankiisana oofu oofiyo cuhuudda alle waa wixii lagu waajibiyey oo xuquuqullah ama wix xuquuqunnaas dariskaaga ixtiraamay kugu leeyahy muslimka xaq dhowr bay kugu leeyahy ilaahay salaaduu kugu leeyahy soonuu ku leeyahay waxaasoo dhan waa cuhuud qofkan hadduu muslim yahay caqdiga idinka dhexeeya almuslim akhulmuslim khalaas laa ilaha illa markuu yidhahdaba xaquu kuu yeeshay maxamedun rasuulullah ilaahay xuquuquu kugu waajibay waxaasoo dhan waa cuhuud adigoon hadda tirinba mar haddaa islaamto wax alla xuquuqda ilaahay oo waajibiyey oo asaga tiisa aheedo waajibaadkiisa waxa muslimiinta xuquuq oo waajibay waa kugu waajib adig laa ilaha illah haddaa tiraahdo xuquuqdaa kugu waajibaysa waa inaad laasimtid waayo wa bicahdi illahi oofuu wad ballanka alla oofiye daalikum arrimahaasoo wasaakum lihi idiin dardaarmaya lacalakum waxaad mudatiin tadakaruun inaad waasantaan war wax la isu dardaarmayihin arrimo usuula oo haddii la fuliyo mujtamaca maaragtay anfacay mayihin maalka in yatiimta xoolahooda in la dhaco oo la godonyaarayo sharci iyo cadaalad iyo midma ku fiicanta may in loo wanaag sameeyana sharci iyo caqli ajaraa laga helaya hay beega in la oofiyo waa khiyaano waa wax la iska xarimo in in la oofiyo wax la isfaray oo wanaag in la godonyaareeyo oo la khiyaanana waa khiyaano sharcan oo caqlaba waa ku xunta soo maaha cadaaladu way wanaagsan tahay walow qofka aada ku garnaqayso walaalkaaba ha ahaado marka mabaadiidaasay diintuna faraysa ma waxaan iyo wixii mushrikiintu ay ku kacayeenoo ki meel iska maraysa waa xaaraam badarkaan sanamkaanaan siino waa xaaraam wax iska khusaacbalaada iyo diintan usuusha weelkama isku mida qofkii marka waxyaalahan barta oo diinta barta caqli baa u ziyaaday waxaan sharci alle inay yihiinoo maskax bini aadan oo khusacbalaad ina laga keenin daalikum kaasoo wasaakum bi idiin dardaarmaya lacalakum waxaad mudantiin tadakaru inaad waasantaan wallahu aclam